saaka oo ay taariikhdu tahay tobanka bisha maars waxaa maxkamadda darajada koowaad ee degmada kismaayo xukun dhaqangal ah ay ku fulinaysaa dil toogasho ah dembiile xasan cabdulaahi cabdi ina xaliimo maxamed cumar oo lagu helay inuu dilay xaliimo maxamed cumar oo hooyadii ahayd taariikhdu markay ahayd koob iyo tobankii bishii lixaad abakunlabaataniyo saddex si waafaqsan aayadda qur'aanka ah ee suuratulbaqara boqoltoddobaataniyo siddeed ee ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru biاlxuri waalcabdu biاlcabdi wاlأunthaa biاlأunthaa faman cufiya lahu min akhiihi shayءun faاtibaacun biاlmacruuf waadaa'un ilayhi biixsaan aayaddaas si waafaqsanuu ilaahay leeyahay rabbi wuxuu farad ka dhigay dadka dadka laaya in iyagana la qisaaso oo qisaas lagu fuliyo taa innagoo cuskanayna ayaa saaka waxaa halkan u taagannahay in qisaasta laga oogo xasan cabdulaahi cabdi in laga oogo iyo si waafaqsan habraaca ku xusan iyo ideed ee xeerka habka ciqaabta iyo xeerka ciqaabta guud qodobka sagaashan iyo afar sidaa darteed waxaa halkan saaka lagu fulinayaa xukunka qisaasta ah dembiilahaas oo fal fool xun oo waxshinnimo leh sidii la wada ogaa ama baraha bulshada laga daawaday ee u geystay hooyadii isaga dhashay xaliimo maxamed cumar u geystay sidaa darteed waxaan leenahay qof walba oo bulshada ka gala ama xigaalkiisa ha noqdo ama bulshada kale ha noqdo dembi ka gala sharciga islaamka iyo waxa weeye xeerka waddanka u deggan midna jixinjix kama gelayo marka arrintaas ayaa maanta halkan lagu soo gebagabeeyey oo xafiiska xeerlaalintuna uu lahaa fulinta iyo mas-uuliyadda uu lahaa si waafaqsan habraaca ku xusan ee xeerka habka ciqaabta aad iyo aad baad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu